بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهدي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacaano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgal askar looga dilay ciidanka yuhuudda kuwo kalena looga qafaashay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay mukhayamka jabaaliya ee waqooyiga magaalada khaza iyo muslimiinta ku nool dhulka shaam oo u dabaaldegay guushaasi weyn hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo bogaadiyey howlgal lagu dilay ganacsade yuhuudi ah oo ka dhacay dalka masar barnaamijka ayaad ku maqli doontaan bayaan ay baahisay mu'asasada asxaab wasiirada arrimaha dibadda dowladaha dabadhilifyada carbeed oo ku kulmay magaalada baariis iyagoo raadinaya in xabajoojin laga gaaro dagaalka khaza islamarkaana yuhuudda dowladnimadooda la aqoonsado askar yuhuudda ah oo ku hanjabay inay ka fallaagoobi doonaan wasaaradda difaaca haddii dagaalka magaalada khaza lasii ballaariyo islamarkaana maamulka abuumaasin magaalada la soo geliyo madaxweynaha ismaamulka amxaarada oo ku dhawaaqay in siddeed ka mid a gobollada maamulka ay dagaallo culus ka socdaan isagoo walaac ka muujiyey qaabka dowladda etoobiya ay u wajahayso colaadda gobolka maxaan ka ognahay dalalka ugu badan ee soo saara qaraha mise og tahay in saddex ka mid a dalalkaasi ay yihiin kuwo carbeed waxaan soo gudbin doonnaa warbixin ku saabsan qaraha iyo faa'iidadiisa qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa howlgal guulaystay ayay saacadihii lasoo dhaafay allah fadligii kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay ka fuliyeen mukhayamka jabaaliya ee magaalada khaza howlgalkan ayaa yimid kadib markii ciidanka sahaynada ay soo galeen mid ka mid a nafaqyada kooxaha muqaawamada filistiin halkaas oo ay kooxaha wax iskacaabintu ugu diyaariyeen kamin adag khasaare lixaad leh ayaa ciidanka sahaynada waxa uu ka soo gaaray howlgalkaas kooxaha muqaawamada ayaana ku dhawaaqay inay gacanta ku dhigeen askar maxaabiis ah sidoo kalena kuwo kale ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac abuu cubayda oo ah mid ka mid ah afhayeenada muqaawamada ayaa xaliishir jaraa'idda uu qabtay wuxuu kaga hadlay howlgalkaasi
حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله فتمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر ومن ثم هاجم مجاهدون بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها إن كل يوم يمضيه العدو في عدوانه على شعبنا وأهلنا سيكون له ثمن باهظ وكبير وسنستمر في تدفيع العدو لهذا الثمن باذن الله وعونه مستمرون في مواجهتنا للعدوان في كل شارع وحي ومدينه ومخيم في قطاعنا من بيت حانون الى رفح وسنكشف عن تفاصيل جديده لهذه العمليات في الوقت المناسب باذن الله تعالى sidoo kale warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay muuqaal muujinaya askar yuhuud ah oo lagu dhex jijiidayo gudaha nafaqyada magaalada khaza
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها waa hagaag hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida ayaa bayaan bogaadinaha ka soo saaray howlgal ka dhacay waddanka masar oo lagu dilay ganacsade yuhuudi ah haddaba qodobkaas waxaa inoo eegayaa walaalkeen maahir maxamed mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ayaa baahisay bayaan ka soo baxay hoggaanka mujaahidiinta kaasi oo lagu hambalyeynayo weeraro lagu beegsaday xubno yuhuudda ah oo muddooyinkan ka dhacayay gudaha dalka masar bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga cinwaanna looga dhigay taageeridda howlgallada keligii duulnimada ah ee lagu beegsaday sahaayanada muctadiinta ah ayuu hoggaanka sare ee alqaacida wuxuu ku bogaadiyey howlgallo ay fuliyeen dhalinyaro muslimiin ah oo ka dhacay dalka masar kaasi oo midkii ugu dambeeyey uu dhacay toddobaadyo ka hor laguna dilay xubin muhiim ah oo ka tirsan sirdoonka muusaad ee yuhuudda ahaana shakhsiyad sifo ganacsade ku dhex joogay dalka masar waan ku faraxnay qof kasta oo muslim ahna way farxad gelisay weerarada argoosiga ah iyo camaliyaadka nafuurnimada ah ee ay fuliyeen haliiyada islaamka siiba geesiyaasha howlgallada keligii duulnimada ah ee ku dhaqan dhulka alkinaana alle ajar ha siiyo dhalinyarada ummaddana waxaan ku boorinaynaa inay ku dayadaan walaalahooda waxaan ku leenahay haddii dhalinyarada reer niil ay idinkaga hormareen aargudka adinkuna kula tartama tirabadnidaada camaliyaadka iyo awoodda ay leeyihiin weerarada aad geysanaysaan sahayinaduna argagaxa u dhintaan adinkoo dhiigooda ugu aaraya mustadcafiinta ku sugan khasada cisiga ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida isagoo sii socda bayaanka waxay alqaacida ugu baaqday dhalinyarada muslimiinta meel kasta oo ay joogaan inay u kala dheereeyaan fulinta howlgallo lagu beegsado masaalixda yuhuudda ee ku kala firisan guud ahaan dunida gaar ahaan waddamada muslimiinta meel kastoo aad joogtaan dhallinyaradii islaamku waa kuwan madaxyada sahayinada oo bislaaday una baahan in la guro oo iska dhex mushaaxaya waddamada muslimiinta ogaadana in sahayinada maraykanka iyo kuwo carbeed aanay waxba ka duwanayn sahayinada yuhuudda in madaxyadooda la gurana waa isku mid dhammaantood waana waajibaadka midda ugu weyn ogaadana in haleeyada madaxyada yuhuudda ku jaray masar alqudus iyo meelaha kale ay xujo ku tahay muslim weliba oo ku andacoonaya taagdarri ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada as-saxaab ee lagu bogaadinayay howlgallada keligii duulnimada ah ee ka dhacay qaar ka mid ah waddamada muslimiinta siiba masar ee lagu beegsaday danaha yuhuudda sidoo kale waxaa bayaanka lagu dhiirageliyey dhaqdhaqaaqyada ay wadaan dhallinyarada reer galbeedka ee dowladahooda ku cadaadinaya inay joojiyaan taageerada yuhuudda xilliga aan bogaadinayno howlgallada ikhtiyaalaadka ah waxaan haddana dhiiragelinaynaa dhaqdhaqaaqyada iyo kacdoonnada ay wadaan dhallinyarada jaamacadaha reer galbeedka kuwaas oo tilmaamay inay ka soo horjeedaan gumaadka ka socda khaza laakiin waxaan ku adkaynaynaa dhallinyarada muslimiinta ah oo ay ku jiraan kuwa ku dhaqan waddamada reer galbeedka in waajibkooda sharci ahaan saaran uusan la mid ahayn kana saaran reer galbeedka muwaadiniinta gaalada ah ee reer galbeedka ayaa idinkaga filnaaday kacdoonnada iyo bannaanbaxyada ee idinka waxaa idin saaran waajib diineed oo sharci ah kaas oo ah jihaadka iyo dagaalka idinkoo ku dayanaya dhallinyarada majmuucada maxamed saalax ee dhiiragelinha idin noqoto ficilka ay sameeyeen dhallinyaradaasi oo aasaasa majmuucaad shaqadoodu tahay edbinta yuhuudda maraykanka iyo xulafadooda ayaa lagu yidhi bayaanka bogaadinta ah ee ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida ka dhimbilqaata ilayska nafurka ah iyo aargudka ee masar adinkoo fulinaya amarka allaahna beegsada sahyuuni weliba oo liita wixii ka dambeeyey markii yuhuuddu wax weliba oo ay awoodi kareen oo burburin iyo gumaad ah ka geysteen khasada cisiga waxaa ummadda muslimka ah ay xaq u leeyihiin inay kula dhaqmaan si la mid ah siday iyagu u dhaqmeen iyagoo ku camalfalaya amarka allaah ee ah allina waxaan idin weydiinaynaa inuu toogtiinna toosiyo dadaalkiinana barakeeyo ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee alqaacida ee lagu bogaadiyey weerarada keligii duulnimo ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah caalamka islaamka siiba masar iyo dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda dhowaan ayay ahayd markii dalka masar uu ka dhacay weerar ay fuliyeen dhallinyaro is-abaabulay oo masaari ah kuwaasi oo toogtay xubin culus oo ka tirsan sirdoonka yuhuudda dalka masarna ku dhex joogay sifada ganacsade caadi ah dhallinyaradan ayaa ka hor howlgalka waxay soo indhaindheeyeen goobaha inta badan laga helo yuhuudigan sirdoonka muusaad ka tirsanaa waxaana markaasi kadib dhacay howlgal gaara muuqaal ay majmuucadani ku baahisay internetka ayaa lagu arkayaa iyada oo loo dhawaaqayo yuhuudiga ka hor inta aan la dilin isagoo ku dhex jira gaari nooca raaxada ah kadibna sujuudda lagaga dhufanayo dhowr xabadood oo baastoolado ka dhacaya waxay bayaan ay soo saartay majmuucadani oo isugu magacdartay maxamed saalax oo ahaa wiil dhallinyaro oo masaari ah oo xuduudbeenaadka masar iyo filistiin horay ugu dilay ciidamo yuhuudda ah ayay ku sheegtay in howlgalkooda uu aargud u yahay reer khaza iyada oo ku hanjabay inay sii wadi doonaan howlgallada noocan ah ee ka dhanka ah dadka yuhuudda waxaa sidoo kale jiray in nin dhallinyaro ah oo ka soo jeeda dalka turkiga uu weerar keligii duulnimo ah oo toorey loo adeegsaday saraakiil yuhuud ahna lagu dhaawacay ka fuliyey magaalada barakaysan ee alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها وهجاج إمي كان وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا waxaa halkan ka soo jeedinayaa walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi waad mahadsan tahay walaalka suheyb cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhoweeyo walaalka ilyaas cabdulaahi haye ilyaas meehir waad mahadsan tahay qodobka ugu horreeya ee xubinteenna maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda adis standard oo ka soo baxda dalka etoobiya ayaa daabacday maqaal ay uga hadlaysa madaxweynaha ismaamulka amxara oo ka dhawaajiyey in siddeed ka mid ah degmooyinka gobolka ismaamulka ay dagaallo xoogani ka socdaan reega gabeede oo ah madaxweynaha gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa dhanka kale sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan qaabka ay dowladda etoobiya ku wajahaysa colaadaha gobolka iyadoona ay weli socdaan xasuuqyo aan loo meeldayin oo ay la kulmayaan dadka aanan waxa lugta ah ku lahayn dagaalkan dhanka kale kabeede ayaa ka dhawaajiyey in hadda ay bilaabeen inay gurmad gaarsiiyaan qaybo ka mid ah gobolka balse inta ugu badan dadka way suurageli weysay in gurmadka la gaarsiiyo colaadda horaysa awadeed ayuu ninkan yidhi meelaha ugu badan ee ay haatan ka socdaan dagaalada qaraar ayuu ninkan ku sheegay inay yihiin siddeed ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn ee gobolka amxara iyadoona dad fara badan ay nafta ku waayeen dagaaladan dhacay saacadihii lasoo dhaafay walow uusan madaxweynaha shaacin tirada rasmiga ah enmaahirow dabcan hadalka ninkan hoggaanka u ah gobolka amxara waxa uu ku soo beegmay xilli isbuucan gudihiisa ay qaar ka mid ah warbaahinada ka howlgala gudaha waddanka itoobiya ay soo tebinayeen in magaalada laalibeelle ee ku taalla waqooyiga woollo ay tahay meesha ugu badan ee ay haatan ka socdaan dagaalada qaraar ee la ysku riiqmay waad mahadsan tahay walaalka iliyas wargeyska inoo xigaa waa the independent wuxuu wargeyskan daabacay in wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha dabadhilifyada ah ee carabta ay ku kulmeen magaalada baariis ee caasimada u ah waddanka faransiiska waxayna halkaasi xubnahan ka raadinayaan in xabad joojin laga gaaro dagaalka ka socda marinka khaza islamarkaana maamulka gumaystaha dowladnimadooda la aqoonsado wargeyska ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda faransiiska ninka lagu magacaabo emmanuel macron uu qaabilay xubno heer wasiire ah oo ka socda dowladaha dawaaqiidda carbeed kuwaas oo ay u xil saarteen inay qayb ka noqdaan joojinta dagaalka ka socda marinka khaza waxaana guddiga uu soo dhoweeyey emmanuel macron hoggaanka u haya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda sacuudiga faysal bin farxaan waxaa sidoo kale xubnaha guddigaasi ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdaasi cabdiraxmaan aalathani waxaa sidoo kale xubnaha uu qaabilay macron ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda urdun ayman asofadi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamax shukri wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron lagu sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu qaasriga elise uu kula kulmay wasiirada arrimaha dibadda qaar ka mid ah dalalka carabta ee aan kor ku soo xusnay tan ugu weyn ee baariis loogu shiray ayaana ilyaaso lagu sheegay sidii loo ambaqaadi lahaa wadahadallada ku saabsan xabad joojinta marinka khaza iyo sidoo kale in dowladahaasi dawaaqiidda ah ay aqoonsadaan dowladnimada maamulka gumaystaha yahuudda meehru aad baad u mahadsan tahay qodobka inoo xiga xubinteenna waxa uu noqonayaa wargeeska the guardian oo ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa daabacay maqaal uu daaha kaga rogay tacadiyada jireed iyo kuwa maskaxeed ee ay had iyo jeer la kulmaan maxaabiista muslimiinta ah ee ku jirta gacanta gumaystaha yuhuudda wargeeska ayaa tusaale u soo qaatay xerada maxaabiista ee ku taala saxraha alnaqab taasoo ay ku jiraan tobannaan maxaabiis muslimiin reer filistiin ah waxayna had iyo jeer wajahaan noocyada kala duwan ee tacadiyada iyadoona mararka qaar ay dhacda in qofka muslimka ah ay doorsoonto maskaxdiisa kadib markii ay ka tanbadato ciqaabta haddii aan halkaas kaga gudubno xeradaasi waxa uu dhanka kale wargeeska soo hadal qaaday xerada maxaabiista ee sadyutayna oo iyadana ku dhex taalla deegaanada yuhuudda ay xoogga kula wareegeen waxaana gudaha xeradan muslimiinta reer filistiin loogu geystaa tacadiye aanan halkan lagu soo koobi karin mar saxiifaddu ay ka hadlaysay sida loola dhaqmo maxaabiista muslimiinta ah ee ku xidhan xeradan ayay sheegtay in qofka filistiiniga ah markii gacanta lagu soo dhigo ee la keeno xeradan lagu sameeyo waxyaabo kala duwan sida in lagu dul xirxiro sariir kadibna indhaha laga xidho markii uu codsado waxyaabaha daruuriga ah sida suuligana lagu yidhaahdo meelna uma dhaqaaqi kartid in maxaabiista muslimiinta ah mararka qaar lagu amro inay taagnaadaan saacado fara badan iyo in mararka qaar jilbaha dhulka loo dhiga wakhti fog isagoo qofka ay mamnuuc ka tahay inuu sameeyo wax dhaqdhaqaaq ah wargeeska the guardian oo weli wada maqaalkiisan oo uga hadlaya arrimaha bahalnimo ee ay yuhuudda kula kacaan maxaabiista filistiiniyiinta ayaa sheegay in maxbuuska muslimka ah markii uu isku dayo inuu wax codsado lagu sameeyo jirdil xooggan sida in kabaha buudka madaxa looga garaaco ilaa qofka uu ka miir daboolmo in maahirow maqaalkan aad buu u dheeraa balse arrimaha ugu muhiimsan ee xaqiiqda taabanaya waa inta aan ka soo warrannay waxayna middan bannaanka keenaysaa dabcan dhibaatooyinka adag ee ay xabsiyada ku wajahayaan muslimiinta reer filistiin iyo falalka wuxuushnimada ah ee ay ku dhaqaaqayaan yuhuudda xoogga loogu deegaamiyey dhulkan waad mahadsan tahay walaalka ilyas wargeeska inoo xiga uguna dambeeya xubinteenna waa wargeeska alqudus al carabiya ee fadhigiisu yahay waddanka ingiriiska wuxuu wargeysku sheegay in ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka gardarrada ah kusoo qaaday marinka khaza ay ku hanjabeen inay ku fallaagoobi doonaan wasaaradda difaaca ee uu hoggaanka u hayo yoaf gallant ciidanka shaaciyey inay ku fallaagoobi doonaan wasaaradda gaashaandhigga yuhuudda ayaa la sheegay in sababta go-aankaasi ay u qaateen ay tahay dagaalka oo daba dheeraaday ayna dalbadeen in lasoo gebagabeeyo dagaalka iyo sidoo kale inay ka xun yihiin in khaza oo ah halka sida daran ay ugu dhiig bixiyeen ciidanka wax iska caabinta filistiiniyiinta maamulkiisa lagu wareejiyo maamulka dabadhilifka ah ee filistiin wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in askar sahyuuniyiin ah oo wejiyada soo duubtay ay ka soo muuqdeen gudaha guri burbursan oo lagu dumiyey duqeymaha maamulka gumaystaha oo ku yaal marinka khaza dhabarkiisana ay ku qornaayeen halkudhigyo afka cibraaniga ah oo lagu weeraray garabka xag jirka ah kaasi oo ay ku sifeeyeen urur argagixiso oo yuhuudda ka dhisan sida wargeyska alqudus al carabiya uu ka soo xiganayo wargeyska macaarif mid ka mid ah askarta inay ku fallaagoobi doonaan wasaaradda difaaca shaacisay ayaa yidhi aniga iyo boqol kun oo askari oo kayd ah kuma wareejin doono furaha khaza maamulka filistiiniyiinta iyo ururka fatax iyo cid kasta oo carab ah ayuu yidhi askarigan ayaa ugu baaqay wasiirka difaaca ee maamulka gumaystaha yu af gallant inuu is-casilo isagoo intaasi ku daray ma ku guulaysan karno dagaalka namana hogaamin kartid amarna nama siin kartaan ayuu yidhi eliyaasow arrintan ayaa timid kadib markii ciidanka gumaystaha yuhuudda si daran loogu dhiigbixiyey wadooyinka magaalada khaza aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen maahir maxamed qodobkiisuna waxa uu guni gabagaba uu ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta iminkana aan dib idinkugu celina dhanka walaalka suheyb cabdulaahi si halkaasuu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها waa hagaag maxaan ka naqaannaa dalalka ugu badan ee soo saara qaraha mise la socotaa dhegaystow in dalalkaasi saddex ka mida ay yihiin kuwo carbeed maxaase ka og tahay faa'iidada uu leeyahay qaraha warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir qaraha ama xabxabka waxaa lagu tiriyaa midhaha fawaakihda kuwa ugu badan ee ku fiirsan caalamka waxaana isticmaalkiisa lala xiriiriyaa fawaa'id badan oo dhanka caafimaadka ah sidoo kale waxay dad badan oo aqoonyahanada ay si guud bulshada barumaysan yihiin in qaraha uu khafiifiyo dhibaatooyinka xilliyada kuleelka daran iyo muusimka jiilaalka warbixintan ayaan ka hor intaanan ku milicsan wax ka mid ah fawaa'idda qaraha waxaan idinkugu soo gudbinaynaa waddamada ugu badan ee soo saara islamarkaana dalalka kale ee caalamka u dhoofiya intaan u gudagelin arrimahaasi asal ahaan qaraha waxaa loo celiyaa qaaradda afrika oo caan ku ahayd qarniyo badan oo aad u dheer oo lasoo dhaafay sida lagu sheegay daraasad arrimaha qaraha looga hadleeyey waxay intaa ku daraysaa daraasaddan oo ay soo saartay maktabad ku taal maraykanka in haraadi muujinaya raadadka qaraha oo in badan midhahooda ay u laabanayaan kumanaan sano ka hor laga helay waqooyi bari qaaradda afrika halka sidoo kale khubaro kale ay raadad kuwaa la mid ah ku arkeen waddanka masar arrinkaas oo ku tilmaameen inuu xaqiijinayo in midhaha xabxabka kol horeba ay caan ku ahaayeen dadkii ku dhaqnaa qaaradda afrika oo ka baxaya dhulalkooda marka laga hadlayo dowladaha ugu badan ee qaraha u dhoofiya caalamka mowqica world tube exportis ee laga leeyahay dalka canada ayaa faafiyey liiska dowladaha ugu badan ee dhoofiya noocyada kala duwan ee qaraha sanadku markuu ahaa labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaa ugu horeeya dowladaha dhoofiya sanadkaasi qaraha sbain oo iyadu xiiso ahaan dhoofisay lix iyo labaatan dhibic saddex boqolkiiba qaraha caalamka waxaana qiim ahaan lagu sheegay xaddigaasi lacag dhan shan boqol afar iyo toban milyan oo dollar waddanka labaad waa maqrib ama morocco oo dhoofiya sanadkaasi ku dhowaad toban boqolkiiba qaraha caalamka waxaana lacag ahaan midhahaasi uu dhoofiyey lagu sheegay laba boqol iyo saddex milyan oo dollar mexico waa waddanka saddexaad oo isagana u dhoofiyey sagaal dhibc lix boqolkiiba afaraad waa talyaaniga oo dhoofiyey siddeed dhibc laba boqolkiiba qarihii caalamka ee sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka kuwaas oo qarash ahaan lagu qiimeeyey boqol lixdan iyo siddeed milyan oo dollar maraykanka waa waddanka shanaad uu dhoofiyey qaraha isla sanadkaasi waxaana qiim ahaan uu ku dhowaa lacag dhan boqol soddon iyo siddeed milyan oo dollar taas oo nisbo ahaan u dhigmaysay lix dhibc toddoba boqolkiiba dalka lixaad ee ka mid ah waddamada ugu horreeya ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatanka dhoofiyey qaraha ugu badan caalamka waa holland kaas oo dhoofiyey qara lacag ahaan lagu qiyaasay boqol labaatan iyo saddex milyan oo dollar oo nisbo ahaan gaarayey lix boqolkiiba qaraha caalamka griega waa waddanka toddobaad wuxuuna dhoofiyey qara lagu qiimeeyey toddobaatan iyo lix milyan oo dollar oo nisbada midhaha xabxabka ee caalamka ka ahaa wax lagu qiyaasay saddex dhibic toddoba boqolkiiba saddexda waddan ee ugu dambeysa tobanka dal ee ugu horeeya caalamka waa faransiiska shiinaha iyo baraaziil kuwaas oo marka la isku daro qaraha ay dhoofiyeen nisbadiisu tahay laba iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba oo ka mid ah qaraha caalamka waxaana lacag ahaan markii loo qiimeeyo ay noqonaysaa faransiiska oo dhoofiyey lixdan iyo shan milyan oo dollar shiinaha oo isagana dhoofiyey lixdan iyo kow dhibic sideed milyan oo dollar iyo baraaziil oo konton iyo toddoba dhibic shan milyan oo dollar lagu qiimeeyey qaraha ay dhoofisay sanadkii labada kun labaiyo labaatanka dhanka waddamada carbeed ee isla sanadkii labada kun labaiyo labaatanka dhoofiyey qaraha gaar ahaan marka laga hadlayo dakhliyada waxaa ugu horeeya uguna badan waddanka maqrib oo morocco sida lagu xusay mowqaca laga leeyahay waddanka kanada waddanka maqrib wuxuu dhoofiyey labada kun iyo labaiyo labaatanka qare qiimaha uu ka helay lagu sheegay laba boqol iyo saddex milyan oo dollar waddanka ku xiga dalalka carbeed ee dhoofiyey qaraha waa cumaan kaasoo dhoofiyey qare qiimaha lacageed uga soo xarooday lagu sheegay toddoba dhibic lixdan iyo sideed milyan oo dollar waddanka saddexaad waa masar dakhli ahaan lacagta uu ka helay qaraha waa afar dhibic sideed milyan oo dollar dalka afraad ee ka mid ah waddamada carabta ee dhoofiyey qaraha sanadkii labada kun labaiyo labaatanka islamarkaana ka macaashay waa tunis kaasoo dhoofiyey qare qiimo ahaan ku kacayay laba dhibic sagaashan iyo saddex milyan oo dollar shanaad waa muritaaniya dalkaasoo dhoofiyey qare lagu qiimeeyey laba dhibic labaatan iyo saddex milyan oo dollar suudaan waa waddanka lixaad waxaana midhaha qaraha ee uu dhoofiyey dalkan labada kun iyo labaiyo labaatanka lagu sheegay qiimahooda hal dhibic shan milyan oo dollar suuriya waa waddanka toddobaad wuxuu dhoofiyey qare dakhliga uga soo xarooday uu ahaa hal dhibic soddon iyo laba milyan oo dollar yemen lubnaan iyo imaaraadka waxay qayb ka yihiin waddamada dhoofiyey qaraha sanadkaasi waxaana u dambeysa marka laga hadlayo tobankan dal imaaraadka iyadoona saddexdan waddan ay isku geynta dakhliga uga soo xarooday qaraha ay ku dhow yihiin hal dhibic laba milyan oo dollar intaasi waxay ahaan guudmar aan ku sameyneynin waddamada dhoofiya qeybaha kala duwan ee qaraha arrinkaas oo macnihiisu yahay in dowladaha qaar oo laga yaabo inay yihiin kuwa ugu badan ee waxdhoofinta aysan ahayn kuwa leh waxsoosaarka rasmiga ah taas oo aan kusoo aragnay warbixinno hore haddaba waa kuwan tobanka dal ee ugu horreeya waddamada soo saara qaraha gaar ahaan dalalka carabta waddanka koowaad waa aljazaa'ir ama aljeeriya wuxuu dalkaasi soo saaray laba dhibic saddex milyan oo tan oo qare ah sanadkii lasoo dhaafay masar waxay isla xilligaasi soo saartay hal dhibic shan milyan oo tan waddanka saddexaad waa maqrib ama morocco wuxuu soo saaray dalkaasi ewer dhibic lixdan iyo toddoba milyan oo dollar waddanka afraad waa sacuudiga waxaa kusoo xiga tunis ciraaq suuriya libiya yeman iyo urdun kuwaas oo ah dalalka carabta ee soo saaray qaraha ugu badan ee caalamka sanadkii lasoo dhaafay waxaa jira waddamo kale ay ku jiraan kuwa ku yaala qaaraddan afrika oo qayb ka ah dalalka ugu badan ee soo saara qaraha hase ahaatee aan ku jirin kuwa ugu horreeya ee dhoofiya mirahan waxaana ugu wacan in xajmiga isticmaalka gudaha dalalkaas uu yahay mid aad u xoogan ugu dambeyn qaruhu waa khudradda ama miraha uu ku badan yahay biyaha kaas oo ay habboon tahay in qofku uu qayb kaga darso nidaamka cuntooyinka fudud ee uu isticmaalo haddaba ma isweydiisa dhegeystow waxaa ku dhacaya jirkaaga markii aad isticmaasho si kooban ayaanan kugu soo gudbinaynaa warbixintan ugu horreyn wuxuu qaruhu kaalin ka qaataa in uu qoyo jirka waxaa qaraha cas boqolkiiba sagaashan ilaa sagaashan iyo shan ka kooban yahay biyaha kaas oo jirka ka dhigaya in uu ahaado mid qoyan oo waraabsan xilliyada uu kuleelku sarreeyo sida jiilaalka sidaas darteed waxay socotada iyo sahankuba ahaayeen kuwa qaraha sii qaataa si ka duwan burashadaha biyaha waxaa qaraha si guud uu ka kooban yahay canaasir raashiin oo faa'iido badan waxaana ku jirta boqol konton afar garaam oo sicraadka u baahan yahay jirka siddeed iyo toban boqolkiiba waxaa qaraha ku jirta fitamiin e sidoo kale botasiyum ayaa ku jira qaraha oo boqolkiiba shan ka ah maadooyinka laga helo maadada maqnisium ayaa sidoo kale ku jirta qaraha taas oo maadooyinka ku jira qaraha ka ah boqolkiiba afar midda labaad ee fawaa'idda qaraha marka laga soo tago inuu qoyo jirka wuxuu hoos u dhigaa dhiigkarka waxaana la sheegay in gobolka qaraha uu ka kooban yahay boqol toddobaatan miligaraam oo botasiyum ah kaas oo ah macdan muhiim ah oo khafiifiya saameynta soodium ay ku leedahay dhiigkarka dhanka kale wuxuu ka qayb qaataa hoos u dhaca miisaanka qofka wuxuuna ka dhigan yahay istaraatiijiyad faa'iido badan oo lagu dhimo miisaanka wuxuu sidoo kale leeyahay fawaa'id intaa ka badan sida inuu qofku ka ilaaliyo saameynta kansarka inuu qofka ka caawiyo jirdhiska iyo riyaadada inuu hoos u dhigo heerarka kolestaroolka dhiigga iyo kuwo kale oo dhammaanba muujinaya fawaa'idda uu qaruhu leeyahay
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى